hooyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban qodobada aad ku maqli doontaa waxaa ka mid noqonaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbixinta maanilaha ah ee xogta fayraska corona waxay ku xaqiijisay in afar labaatankii saacii ugu dambeeyey guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey afartan iyo toddoba xaaladood oo covid sagaal iyo toban ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan guddoomiyihii hore ee degmada buulaburde oo dhowaan sheegay in uu isku arkay calaamadaha cudurka covid sagaal iyo toban oo aan qaadka telefoonka ku wareysanay ayaa ka hadlay waxa lagu dareemi kara cudurka coronavirus barnaamijka aad ku maqli doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaalida ku nool dalka maraykanka oo bilaabay wacyigelin ku aadan ka hortagga coronavirus waxaad sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee covid sagaal iyo toban ee dalka sacuudi carabiya barnaamijka aad ku maqli doontaan qodobadaasi waxay nagu soo kordhay ayaad maqli doontaan kusoo dhawaada barnaamijka covid sagaal iyo toban
bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
aan ku bilaabay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa warbixinteeda maalinlaha ah ee xogta fayraska corona waxa ay ku xaqiijisay in afar labaatankii saac ee ugu dambeeyey guud ahaan dalka laga diiwaangeliyey afartan iyo toddoba xaalad oo cusub oo covid sagaal iyo toban ah waxaana cudurka ka bogsooday saddex iyo toban qof waxaa geeriyooday hal bukaan wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwabosiye abikar nuur ayaa caddaysay in soddon iyo sideed ka mid ah bukaanada la xaqiijiyey ay rag yihiin halka sagaal kalena ay yihiin haween guddoomiyihii hore ee degmada buulaburde oo dhowaan sheegay in uu isku arkay calaamadaha cudurka covid sagaal iyo toban oo aan qaadka telefoonka ku wareysanay ayaa ka hadlay waxa lagu dareemi karo cudurka coronavirus maxamed siidow cawaale guddoomiyihii hore ee degmada buulaburde ayaa sheegay in uu markaasi weli aan lasoo gaarsiinin qalabkii lagu baari lahaa cudurkaasi iyo iyo iyo qalab kale oo markaasi bulshada la doonaya in ay uga hortagaan cudurka coronavirus aan wada dhegaysano maxamed sidow cawaale horta marka ugu horeysa calaamadaha aan ku arkay waxa waaye horta marka ugu horeysa xoogaa dhadhankii iyo xumad qandho ah iyo caajis badan intaasaan ku arkay calaamadahuna waa calaamadihii dhakhaatiirta hadda ka hor ay wacyigelinta ku sameeyeen oo qalabka warbaahinta iyo beesha caalamka iyo wacyigelintan ka maqalnay oo sax ah ayaan ku arkay waa gartay calaamadaha aada isku aragtay waxaad inoo sheegtay in ay qandho iyo markaas iyo afka oo qaraar ah maxaa samaysay marka oo tallaabo aad qaaday walaata alxamdulilaahi cudurku waa kala yasiran yahay aniga ilaaha ii yasiray laakiin qaraartiil oo iska ahaa isqaraartiilay muddo iyo afar iyo toban casho ah ilaan isqaraartiilay marka saas darteed anigoo raacaya habraacii wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalku ay soo saareen ay dadka ku wacyigelinaya iskee ayaan isku qaraartiilay alxamdulilah haddana aada iyo aada aan u fiicanahay adigoo dhadhankii hadda waa iisoo noqday waa fiicanahay boqolkiiba sideetan aada iyo aada aan u fiicanahay ogaa tabaryaro iyo waxwaa iska jirjiraan laakiin aada iyo aada aan u fiicanahay waa gartay afar iyo tobankaas maalmood kadib maxaa kaloo aada dareemaysaa hadda wallaahi waxaan dareemaa sidii hore hore maaha iyo afkii weli hoogaa qaraar waa waa soo noqda laakiin waa qaraar tabaryarana waa dareema hoogaa xumadii qufac hoogaa oo allaanuna waa jiraa laakiin waa fiicanaha aada iyo aad aan u fiicanaha baaris aada isku samaysay ma jirtaa oo la xiriira si e inuu yahay cudurka coronavirus aada u ogaato iyo inuusan ahaynba ma ma meel laysku baaraaba ma jirta meel laysku baaraaba ma jirtaba magaalada hadda aniga intan sheegaa inta qabta oo hadda intan anigu aan isku arkay isku arkay isku aragtay oon weydiiyey oo markii aan xoogaa daqoonaaday qof kastaa wuxuu kuleeya hergebaa igu dhacow le dadkuna waa ka xishoonaano cudur lagama xishoodo ina xishoonaanaad u qabtaa boqolaal qofood oo beledka uu ku dhacaa jirta oo hataa hadda kasoo haarsatay qaar guryaha la jeefay dadku marka ma sheegaano meelay aadaano hadda oo cudurkaas lagu baaro qalabkii lagu baarayo hadda magaalada maba yaalba marka qof walbaaba waxay is leedahay maadaama haddaan hadda wax daawaana una lahayn baalkii naqaska hadduu naqas ugu dheganaynaba magaalada aabi maxaa hadda ka sheegaysaa isleeyihin dadkii waaba xishoodeen waayahay maadaama mas-uulkii buluburte soomari aad tahay oo maxaa aad ula xiriiri weysay madaxda kale ee halkaas joogtaa si markaasi dadka wacyigelin loo loogu sameeyo oo ay markaasi loo helo qalabkii looga hortegaya cudurka coronavirus walahi aniga waan la xiriiray maalintii ugu horeysay oo cudurkan la sheegay hadda wax buulbulda kusoo bilowday bishii saddexaad labada kun iyo labaatanka waa bishii maarseeni kaan u malayna markii calaamadii ugu horeeya magaaladan iyo dad badan oo hadda u dhintay oo dadku lama ogeyn horta lama ogeyn laakiin hadda haddaan dagaal ka fiiriyo dad badan oo hadda u dhintay cudurkaasoo neeftaa ku dhegta la yidhiyo bishii maarse inay ahaydaan u malayna uu soo bilowda horta wacyigelintana dadkii ugu horeeyo markii la arkay la sheegay aniga abxirishadii ugu same ugu horeysay maamulkana waa la wadaagay waana u sheego dadka wacyigiliyaan ili dadkuna ma u diyaarsanayno waxaa dhanba waxay u qabeen dhalanteed ay u qabeen marka saas darteed waa sameeyey intii tabartee aniga qofkii ugu horeeyey oo sameeya afxirashada degmada buurburda waxaan u malaynaa aniga iyo nin dhakhtar oo la yidhaahdo rashiid cali macow oo madaxweynaha wasaaradda caafimaadka dhalay oo bishaxkuu shaqeeya iyo aniga iyo dhowr qofooda afxirkii ugu sameeyay dadka ku wacyigelin marka dadku ayaga ayaa xoogaa wacyigelinta waa aragtay magaalada muqdisho aniga hadda reera ii degan magaalada muqdisho dadkuna muqdisho waan ka aragtay inayna talooyinka caafimaadka inaynaba qaadanayno inta qaadanaysa ay yar tahay marka soomaalida ayaaba iska il adagba intii tabarteeya waa sameeyey
waayahay ma jirtaa dhalinyaro mise guddi ka tirsan maamulka oo inay is abaabuleen oo ay bulshada wacyigelin u sameynayaan oo la xiriira caabuqa coronavirus oo bulshada looga wacyigelinaya ku nool ee buluburta wallaahi niyahow maalmo oo ugu horeysay oo waa jirtaa baabuur ciidamada amisom ay leeyihiin in laba maalmood camal la wacyigeliyo waa jirtaa laakiin kabacdi waxaad uqabtaa dadku inay maamulku inuu ka gaabiyo arrintaas oo ayagii nafsigooda iyo xaafadihii isku karaantiile inay ka xishoodeen ayaad moodaysaa marka sidii la rabay uma dhicin in loo wacyigeliyo dadka oo xaafadaha iyo baabuurya la qaato aad iyo aada loo wacyigeliyo ma dhicin oo xoogaa waa ka gaabiyeen arrintaas marka dhalinyaro is-abaabulay iyo maamul midna ma jiro oo ma aragtay magaalada kama jirto wax wacyigelin ah cudurkiina dad badan oo calaamadaha iska dareemayna waa joogaan horta ma malayn kartid hadda magaalada faras magaalaha haddaad maanta masaajidada iyo haddaad aragto hal mara qufaca ka yeeraa waa yaabaysaa dadkuna weli uma diyaarsanaba waxayna ugu diyaar garoobi waayaan hadiiba dadkeena wax daawaa iyo wax magaciishi iyo wax wacyigelina iyo wax kasoo gaaray iyo haddaynaba lahayno dowladii iyo kii maamulka hirshabeelle iyo dowladii federaalka oogaa dadku waxay ku hadlaan derbiyada markaad aragti war haddaa dhaahela dhaamina haddaan wax kasta sheegay in ilaahay noo yashiro moogiyo hadda waxaan hadda aan dowlahan wax ka sugaynaaba ma jiraane cawar nooga tegay dadku derbida la fafadhiya waayahay markaad fiiriso hadda cudurka coronavirus ma ma yahay oo buluburte maku yahay mid aad usii faafaya miya mise waa mid markaad fiiriso hoos usii dhacay run haddaad rabtid xaafadaha dadku waxay horta macadda oo hadda iyo la baaray oo meerisa ay haarnaha ahu ma jiro waa yar yihiin dadku laakiin hargabkan waaba hargab coronavirusku waa calaamadihii hadaad weydiisid o dad kasta adood weydiisid dadka dadka kasoo kacay hadaad weydiisid alloha qofka hadaad tiraahdo calaamadihii runaha lagaaga sheega marka muu malaynaa inuu hoosuu kaco mana dhaqaatiirtu habkay wax u sheegeen hadda dad badanoo hore u hargabku noogu dhaco haddana haddau nagu soo noqday ilahaad arkaysa duqii hore ee buluburta ahayd oo xilna ka soo qabtay ee magaalada buluburte maxaad baaq u ujeedinaysaa maadaama adiga laftirkaada aad sheegtay in calaamadihii aad iska dareemayso cudurka coronaviruska waxaan ugu baaqaa dowladda federaalka madaxweynuhu ugu horeeya ra-iisul wasaaraha gudoomiyayaasha baarlamaanka labada aqal wasaaradda caafimaadka dhammaan dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan maamul goboleedka hirshabeelle waxaan ugu baaqaa degmada buula burde in ayadu awalba go-doon aheed in hadda cudurkaas coronavirus uu ka dilaacay haddana haddana biyo baxo haddana magaaladii hadda ay kala go-an tahay oo hadda xaafado badan ilaa saddex xaafadood ay magaalada dadkii joogay ay ka baxeen magaaladiina ay kala go-anto buundadii degmada buula burde saakay wax mar ah oo ayna jirin oo magaaladii ay kala go-an tahay saas darteed waxaan ugu baaqaa inay wixii oo safarkooda dowladda federaalku ay la soo gaaraan dadkan daawo u baahan yahay in la caawiyo u baahan yahay waxaan isleeyahay dowladdu waa ka gaabisay in ay degmada guula burda ay u soo gurmato ayaan isleeyahay marka waxaan ugu baaqaa inayna mar dambeeta ayna dhicin dadka guula burda inay dowladda federaalku xaqi ay ku lahaayeen in ay ka gaabiso oo ay u soo gurmataan ugu baaqa
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi
qaybihii dhexe ee barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban ayaan ku guda jirnaa soomaalida ku nool dalka maraykanka ayaa bilaabay wacyigelin ku aadan ka hortaga coronavirus haddaba cali ee cabdulaahi aadan oo ka mid ah jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool magaalada moorhead ee cali waxa uu ka mid yahay madaxa hay-adda afro american development association ee ka dhisan magaalada moorhead ee galbeedka gobolka minnesota waryaheena cabdixakiin cabdi ismaaciil ayuu u warramay
dabcan markuu dhacay xanuunkan covid nteen markuu dhacay kadib waxaan xooga saarnay inaan dadka ka caawino dadkii shaqayn jiray shaqala-aan noqday inaan ka caawino waxa la dhahay unemployment oo ah hay-adda caawisa dadka shaqala-aanta ah dadkan waxaa loo caawinayaa sababtooda waa dad shaqayn jiroo wiig kasta maama laba wiig kasta lacag heli jiray si lacagtii ay ugu istaagin waxaa la rabaa in loo buuxiyo unemployment unemployment waxaa la dhahaa waxyaabaha hay-adda dadka ka caawiyo dadka shaqa la-aanta ah oo aan shaqaynayn hay-adda caawiso unemploymentada marka loo buuxiyo dadka kadib waxaa meeshii ka baxaya inay shaqla-aan noqdaan oo bejegi heliyaan si nolosha ay u maareeyaan khaasatan dadkeenan oo qaxootiga ah sida soomaalida masjid madowgo kale waxay ka shaqeeyaan private companies companiyaal oo dad gooni ay u leeyihiin oo badanaa xanuunka zaayid uu geysto meelaha xanuunka uu ka dilacay ka mid ah waxyaabaan ku guulaysan waxaa ka mid ah sidaan hore u sheegay dadkeenan oo soomaalida ah badankooda shaqla-aanay noqdeen guryaashay joogaan waxaan ku guulaysanay in dadkii ay meel cidla ay kusoo dhicin oo sida tooska ama weekly ay u helaan lacag oo unemploymented usoo dhicayso iyo sidoo kale dad waxaa jiro fulistam qaadanayay dadkii fulistam qaadanaya naftirkooda waraaqa badana looga baahan yahay si usoo gudbiyaa inay shaqaynaynin verification oo oo oo bayroolkooda ah kuwaasna waxaan ka caawinay si aan ula xiriirno fulistamka si toosa aan dhahno su-aalihii markii dadkii hore la weydiin jir inaan la weydiinin sababtoo ma awoodaan markii hore xafiiskana imaan jireen si loo caawiyo hadda xafiiskay ma imaan karaan qof gurigiis kama soo bixi karo waxaan ku guulaysanay si fulistamka iyagana loogu goynin waxaan kaloo ku guulaysanay dadka unemploymentadana si toos lacagtooda weekly ay ugu socoto xanuunkan covid sagaal iyo toban wuxuu horta saameyn kule ku yeeshay nolosha gebi ahaan nolosha dadka adduunka ku nool khaasatan dadkeena soomaalida wuxuu saameyn ku yeeshay bisnesadii sida maqaayadihii oo xiran xalaaleedii oo laga soo adeeganayo hal qof markii halkii marba hal qof galay dad kale banaanka ay ku sugayaan wuxuu kaloo saameyn ku yeeshay shaqooyinkii la shaqaynayay khaasatan dadkii ka shaqaynayay sida hoomkeerada oo kale beeshanadii iyaga hayeenaba xanuunkii laga qaadaya iyo sidaan hore xusay dadka ka shaqeeya kambaniyaasha oo iyagana kambaniyaasha cudurkii kasoo qaadaya iyo information la-aan anaga soomaalida oo information la-aana oo dadkii guidelineskii oo health guidelines ay soo saareen dadkii aan raacaynin dowladda hadalkeeda aan raacaynin dhinaca shaqaalaha waxaa caqabad ah systemkoo adag maxay markaa buuxinaysa hadaa wax qaladid waxaa laga yaabaa inay dadkii lacagtii ay kasoo daahdo ay muddo lacagtii helin mararka qaar waxaa lagu weydiinayaa waraaqo kaloo dheeriya inaad qofkii kasoo gudbisid waraaqihii markaa soo gudbinaysa waxaa laga yaabaa inay waqti qaadato gaabaskaas wuu jiraa oo macnaha challengekaas wuu jiraa
waa gartay dhinaca maamulka gobolka sida maayarka oo kale iyo duqa magaalada iyo gudoomiyaha gobolka iyo waase waa shaqayntii wada shaqayntan waa fiican tahay dhinaca madaxda gobolka waxayna ka mid yihiin dadka waxyaabaha fududeeyey khaasatan minnesora madaxdeedu aaday u fiican tahay xilligan adag oo lagu jiro dadka waa garab istaageen oo waa fududeeyeen waxyaabo badan oo adkaayay fududeeyeen marka waa dad wada shaqayntan ay fiican tahay maxaad is leedahay marka aad bulshada soomaalid kula talin lahayd oo aad is leedahay waxbaa dhiman ka gaabsano aad is leedahay codsanaysaa bulshada inaad kala shaqayso bulshadeena soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa sidaan hore u sheegay informationka wuu nagu xun yahay waxaa laga yaabaa qof xogtaha qofka haddii uu cudur ku dhaco inuu qarsadaa laga yaabaa inuusan sheegin wayna dhacday dad badan oo soomaaliya oo sheegin cudurka qarsaday iyagoo ka baqaya waxaa lagu dhahaya cudurka iyaa qabtaa ama waa lagu takooraya iyagoo ka baqaya waxaan u sheegi laha sida arrintu ma aha hadda arrintu waxay weeyaan inaad sheegtidaa fiican dadkaa u sheegtid waxaa laga yaabaa sheegitaanka aad sheegaysid inaad naf ku badbaadaysid qof kaleoo ku ogaa inuu kaa istaago inaa xanuunka qabta u ogaado tan kale adayba ku caawinaysaa sababtoo ah information waa lagula socdayaa stateka lagaa soo wacaya ama magaalada deganta lagaa soo wacaya health professionalsa kusoo wacaya wahda caafimaadka xaaladaada maalin maalin maalin ay la soconayaan marka waxaan dhihi lahaa dadweynaha soomaalida inay qarsanin ay sheegaan midda kale inay raacaan waxyaabaha ay soo saarayso c d c ama waxda caafimaadka waxyaabaha ay soo saarayso kala fogaanshaha meelaha la kala istaagayo inaan gacmaha laisku salaamin oo hansheeg aan la samaynin iyo sanitizerkii waxaa sida gacmaha loo dhaqo intaasba inay raacaan siday tahay inay raacaan
waa gartay maxaa hadda idin qorshaysan hadda waxaa noo qorshaysan waxaan sameynay task force oo oo new americanska ama immigrant dadka qaxootigaa sida qofba u garanayo dadkan waxay ka shaqayn doonaan waxay ka kooban yihiin guddi howleed yes waxay ka kooban yihiin soomaali iyo kurdish iyo sudan so dadkan waxaa la rabaa inay kami qof kasta uu ku laabto dadkiisa anigoo kale hadda soomaalidan u laabanay oo afkeyga soomaaliya aan u sheegayaa waxyaabihii informationka aan state ka soo qaaday oo ah sida loo kala fogaanayo meelaha la kala istaagayo dadka kurdishta ama ama suudaanka sidoo kale qof kasta communitidas ku laabanaya wuxuu u sheegayaa waxyaabihii stateka uuna soo baray marka taska fooskan aan kudhahay guddahooleedkan aan kudhahay waa la abaabulay waa waxaan rabnaa inuu qof kasta communitidas uu ku laabto uuna u sheego halista xanuunkan uu leeyahay iyo waxyaabaha looga hortegi karo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo
markan haddii aanu eegno dalka sacuudiga wararkii ugu dambeeyay ee covid sagaal iyo toban ee dalka sacuudiga waxaa inoo soo diray cali jaamac cilmi cali kuus
warbixin ka soo baxday wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi arabiya ayaa lagu caddeeyey in guud ahaan dad tiradoodu ay gaarayso lixdan iyo afar kun saddex boqol iyo lix qofood ay ka soo caafimaadeen cudurka coronavirus tan iyo intii uu cudurkaasi soo gaaray dalka sacuudi arabiya iyadoo tirada guud ee dadka cudurkaasi uu ku dhacay ay ahaayeen siddeetan iyo toddoba kun boqol iyo afartan iyo laba qofood halkaasoo laga garan karo dadaalka joogtada ah ay dowladda sacuudi arabiya ay ka wado daryeelka caafimadeed oo heerka sare ay u fidiso dadka u haleelay cudurka coronavirus haddaba warbixintaasi ayaa waxaa kaloo lagu xusay in tirada guud oo ilaa ay hadda u geeriyootay cudurka coronavirus ay dhan yihiin shan boqol iyo labaatan iyo shan qofood iyadoo dhakhaatiirta iyo kaadiriinta wasaaradda caafimaadka ee dalka sacuudi arabiya oo adeegsanaya qalab iyo teknolojiyad casri ah ee la xiriirta ogaanshaha dadka uu saameeyey cudurkaasi iyo wax kaqabashadiisa taasina ay keentay in ay kordhaan tirada ka soo bogsanaysa cudurka coronavirus intaasi waxaa dheer in ay haatan muuqato inuu hoosu dhac ku yimaaday tiro maalmeedka kiisas cusub ee cudurkaasi taasina ay bulshada ku nool dalka sacuudi arabiya ay gelisay yidadiilo weyn haddana ay hadaa dalkan sacuudi arabiya ee ku howlan la dagaalanka cudurka coronavirus ay si joogta ah u wacyigeliyaan dadweynaha sidii ay mudnaanta koowaad u siin lahaayeen sugitaanka caafimaadkooda islamarkaana ay u fulin lahaayeen talooyinka iyo awaamirta ka imaanaysa hay-adaasi oo ku salaysan daryeelka caafimaadka iyo maslaxada bulshada
aad buu umahadsan yahay ee waryaha warbaahinta qaranka ee dalka sacuudiga cali jaamac cilmi calkuus guud ahaan intaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada covid sagaal iyo toban intaa barnaamijka lamida kulmi doono waxaan idinka teganaa sidaas iyo nabadgelya matanaweeyo meel bay ka wada timi Soma